xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaabaya lagu qabtay munaasabad ay ku qalijibinayeen in ka badan afartan arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflexday madarasada ansaarul sunna munaasabad ay ardayda ku qalinjibinayeen waxaa ka qeybgalay maamulka madarasada culamaa udiin waalidiin iyo ardayda qalinjibisay siyaad cali maxamuud maamulaha madarasada ansaarul sunna ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada qalinjibinta waalidka ilmaha meeshuu u jeediyo asagoo ilaah u tala saaranayo laftigiisana uu yahay waalid mustaqiima waxay badanaa u badan tahay ilmahaas inuu hagaago saa daraaddeed ilmaha xilliga lagu jiro waa xilli aada u adag in laga qayb qaato kawarkabkooda la socodkooda keliya aan laga fikirin bilashooda iyo waxay cuni doonaan hadduu maalmo qado laakiin akhlaaqdiisa ay fiican tahay ugu maalin umu u dhargi doonaa laakiin haddaad si kasta u dharjiso oo jirkaa u naaxiso laakiin akhlaaqdii iyo diinla-aan aa kaga tagto wax micnaha kuma fadhinayo jirkaas iyo naaxaas wuxuu ku dhammaani doonaa meel cidlo ah saa daraaddeed carruurta aan iska saarnay xil gooni ah qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay iyo maamulka madarasada kow ilmahaas maantay qalinjabiyey ee qur-aanka dhammeeyey xifdiyey kitaabka ilaahay ee loo qabtay xafladdan quruxda badan horta marka koowaad waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhiga kuwii anfaca naftooda waalidiintooda iyo muslimiintaba kitaabkaas ay barteen ilaahay uu ku anfaco kana dhiga kuwii maaragtay xafadatu kitaabillaahi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfaco waalidkooda taaj u xira intaas kadib saa la socotaa nebiga sala allahu alay wasalam xadiid wuxuu ku leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinkugu khayr badan adduunyadan dadka jooga waxa ugu khayr badan qofkii qur-aanka barta dadkana bara ninka xadiiska ka warinaya cudmaan bin cafaan oo saxaabi ah cabdiraxmaan ibnu sulami oo taabici wuxuu leeyahay lixdan sano afartan sano ayaan qur-aanka beraya dadka xadiiskaas baana i fadhiisiyey meesha aan fadhiya maanta
anigu markaan waxadhnin sheega waxaan ahay macallin soo baray carruur badan qur-aanka qur-aanka qofka hadduu barto oo qalbigiisa galo wax reebaya male maadii diinid kale wax reebaya male wax walba waa u fudaanaya marka xoogaa waxaad u malaysaa qur-aankii in la gadbixeeyey oo maadigii aad looga doortay oo dugsiyihii iyo macalimadii joogay isbaadil badanay jiraan marka waxaan ii sheegay qofka haddii qur-aanka uu barto maanta waxaa waaye nebi noo sheegsanays qofka camalkiisa inuu go-ay lahaa saddex mooyaane camalka go-ay waa camal waxaa ku jiro walidu saalixeed cuba ku jiro marka meesha ka soo qabso
madarasada ansaarul sunna ee xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa ka qayb qaadato waxbarashada ubadka soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool xerada xagardheer